إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan gumaystaha yuhuudda ayaa marinka khaza ku dilay in ka badan laba boqol oo ruux oo reer khaza ah xilli la isku afgarteen la ballaariyo heshiiska wejigiisa koowaad muasasada alka taayib ayaa beese sawira muujinaya sanadda hubka iyo agabyo kale ay ku soo furatay dagaalkii ka dhacay degmada udhigle ee lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka qarax lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada baydhabo iyadoo dhanka kale la weeraray saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee degmada janaale iyo deegaanka arbacow ee gobolka shabeellada hoose alka taayib ayaa bahisay muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka biyacad ee wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe waaliga wilaayadda islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalkii awdhigle iyo duuqiimo shishayuu ka geysteen magaalada iyo beeraha daarusalaam dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay gaala yihiin iskana difaaci doonaan gaashaanle ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dayacan dalka hindiya dowladda kenya ayaa xirtii xadkayla wadaagta soomaaliya kadib dilkii dhowaan loo geystay saraakiil ka tirsan ciidankeeda warka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xalqada labiyo tobanaad ee taxanaata mulaadka suuradaha nuuriyaal xujraad oo ujeedinayo sheekh khaalid baadarfi إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo talaada taariikhdii jeegan ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kana waafaqsan siddeed iyo tobanka bisha maarso labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada baay iyo shabeellada hoose haddii aynu ka horeyno gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday askar ka tirsan maamulka iskugu yeeray koonfur galbeed oo ku lugeynaya magaalada baydhabo waxaana halkaas lagu gaarsiiyey ciidamada koonfur galbeed khasaare kala duwan isla baay ciidamada mujaahidiintu waxay saaka qarax xoogan la beegsadeen ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan garoonka magaalada baydhabo waxaana halkaasi ciidamada etoobiya lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee degmada janaal iyo deegaanka arbacow gumaystaha yuhuudda ayaa marinka khaza ku dilay in ka badan laba boqol oo ruux oo reer khaza ah xilli laisku afgarteen la ballaariyo heshiiska wejigiisa koowaad subaxnimadii hore ee maanta ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay marinka khaza ka geysteen silsilada duqiima oo ay ku shahiideen ku dhowaad laba boqol oo ruux oo reer khaza ah halkii ay ku dhaawacmeen boqolaal ruux oo kale dad goobjoog ayaa loo ku sugan marinka khaza ayaa waxay sheegayaan in subaxnimadii hore maanta isniin ay maqleen dhowqa gantaale aad u xoogan oo ku dhacaya dhowr magaalo ka tirsan marinka khaza tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu idlaaday heshiiska xabad joojinta wejigiisa koowaad ciidamada yuhuudda ayaa si laba jabaaray duqeymooda ka dhanka maatida reer khaza sagaal iyo tobankii bishii janaayo ee lasoo dhaafay waxaa magaalada dowxa ee dalka qatar ku soo idlaaday heshiis xabad joojina oo ay wadagaareen kooxaha muqaamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda kaasoo ka koobnaa ilaa iyo afar weji waxaana toddobaadyo ka hor soo idlaaday wejiga koowaad mu'asasada alka taayib ayaa baahisay sawira muujinaya saanada hubka iyo agabyada kale ay ku soo furteen dagaalkii ka dhacay degmada awdhigle ee lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka sida warka uu ku faahfaahinaya waryaheena maxamed daahir calisow xarakada shabaabulmujaahidiin oo si weyn u adeegsata warbaahinta ayaa xalay baahisay sawiro afartan iyo laba xabo gaaraya kuwaas oo muujinaya khasaaraha baaxadda leh ee dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii ka dhacay degmada owdhegle ee gobolka shabeellaha hoose ee magaaladaasi looga faramaroojiyey askarta dowladda federaalka gaar ahaan kuwa gorgor sawiradan ayaa haddii aad daawato si gaar ah ku saameyn kara marka loo eego khasaaraha dowladda gaaray oo aada u badan hub rasaas iyo agabyo kale sida kombyuutaro kaamirooyin ayaa lasoo bandhigay kuwaas oo sharaxaadooda ay kaaga filan tahay inaad daawatid indhahdana aad ku aragtid agabkan ciidan ayaa u muuqda kuwo baqaaro ku jiray oo keed ahaan loogu talagalay ciidamada dowladda federaalka in muddo sanado ah ay ku dagaalamaan qaarkood aad bay u cusub yihiin kuwo kalena askartii dagaalamaysay ee geeriyooday iyo kuwii baxsaday ayaa gacmahooda lagala baxay waxaa muuqata in si xeel dheer oo farsamaysan kaamila alkataa'ib ay u baahisay agabyadan oo meel la isugu keenay goobtaasi u muuqatay beer maadaama geedo badan ay ka muuqdeen dhir badanna ay ku hareereysnaayeen tanina waxaa la odhan karaa waxa ay guul weyn u tahay xarakada shabaal mujaahidiin dhanka kalena waxa ay hasiimo u tahay dowladda federaalka oo waxa ay ku keeni doontaa in la isweydiiyo su'aalo dhowr ah oo ku aadan sida hubkaasi ugu gacan galay xarakatu shabaal mujaahidiin rasaasta iyo saanada militari ayaa u muuqata inay yihiin kuwa turkidu ay farsameeyeen oo loo gacangeliyey dowladda federaalka maadaama ciidanka gorgor ay tababarto gacantana ay ku hayso oo ay maalgeliso dowladda turkiga kaamirooyin ay adeegsanayeen wariyaasha dowladda federaalka ayaa ii muuqda sidoo kale kombyuutar ayaan arkayaa oo qaarkood ay suurtagal tahay in wariyaasha ay adeegsanayeen amaba maamulkii magaalada laga eriyey ama saraakiil ka tirsan dowladda ay isticmaalayeen dagaalyahan wejiga u qarsan yahay oo ka tirsan al-shabaab ayaa mid ka mid ah qoryaha lasoo bandhigay gacanta ku haya isagoo taagan hortiisana saanada militariga ayaa ka hor muuqata sawiradan durbadiiba saameyn ayay yeesheen waxaana aad la iskula dhex qaadayaa baraha internetka iyadoo dadku isweydiinayaan halka ay ku dambeysay sheegashadii dowladda ee ahayd in ay iska difaacday oo ay iska caabisay ciidamada al-shabaab ee soo weeraray degmada owdheg leh sawiradan marka waxay dirayaan fariin dhinacyo kala duwan ku wajahan oo waxa ay tilmaamayaan in dagaalka uu galay weji kale oo mujaahidiinta al-shabaab ay la soo baxeen dardar maxaa yeelay ciidamada gorgor ee lagu laayay lagana eriyey owdheeg leh dowladda federaalku waa ay ku tashanaysay qayb ka mid ahna waxay ahaayeen ciidankii loogu talagalay in ay muqdisho ka difaacaan al-shabaab guulaha militari ee xarakada shabaal mujaahidiin gaartay iyo sawirada lasoo bandhigay waa kuwa xoojinaya taageerada xarakada shabaal mujaahidiin ayna ku farxayaan dadka mustadcafiinta ah ee dulman dhan kalena waxa ay cabsi gelinayaan cadowgooda dadka wax falaqay waxa ay leeyihiin sawiradan waxay ka saameyn badnaan doonaan kuwo la baahiyey oo lagu soo bandhigayay jabka iyo khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray laba sanoo dagaaladii ka socday gobolka galgaduud oo lagu kala baxay ciidamada dowladda federaalkana laga saaray in badan oo ka mid ah meelihii ay ku sugnaayeen hub aad u badanna looga furtay dagaaladaasi saanada militari ee lasoo bandhigay qaarkood waa kuwo igu cusub shakhsiyan oo horey maanu u arkin waxaa ka mid ah qoryaha qaar dowladda turkiya waxaa lagu tiriyaa dowladaha aad u hormariyey soo saarista hubka waxaa ku jira marka qoryo ay aad ugu faanaan ciidamada gorgor sida faalka iyo kuwo kale oo darandoori u dhaca qaarkood iyagoo aan lagu dagaalamin ayay galeen gacanta mujaahidiinta kuwo kalena waa lagu dagaalamayay sanaadiiqda rasaasta ay ku jiraan wax lasoo koobi kara maaha mashiinada lagu daabaco warqadaha sidoo kale waa ka qayb jaakado cusub ayaa ku jira waana arki karayaa baalatooyinka r b g-ga oo aad u badan ayaa halkan dhooban tuutaha ciidamada dowladda federaalka ayaan sidoo kale arkayaa oo qaar ka mid ah ay sajalaysan yihiin oo aan weli la gashan eeladaha isgaarsiinta ay adeegsadaan ciidamada ayaa sidoo kale halkan yaala hubka waxaa la qotamiyey oo ka dhex taagan raayada towxiidka kaararka aqoonsiga ee saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka ay adeegsadaan ayaa halkan yaala qaar ka mid ahna sawirada aan arkayo aqoonsigan waxaa suurtagala inay dhinteen kuwo kalena ay nool yihiin oo ay goobta uga carareen kaararkaas waxaa ka mid ah mid uu leeyahay gudoomiyaha degmada owdheeg leh liibaan cabdulqaadir mayow kaa oo ay soo saartay maamulka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib ushiisiinta maamulkaasi si guud marka macluumaadkii ugu muhiimsan ee sawiradaasi ay xambaarsan yihiin intaa ayaan kusoo koobayaa laakiin waxaan kugula talin lahaa inaad daawatid wax intaa ka dheeri ah waa ay u badan tahay inaad ka arki doontid alkataa'ib al ikhbaariya ayaa baysay muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka biyacad ee wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe warbixin qodobkaasi ku saabsan waxaa halkani ka soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee shabaabulmujaahidiin oo laga bartay baahinta muuqaalada dagaalada u dhexeeya al-shabaab iyo dowladda federaalka oo garabka helaysa shisheeyaha ku sugan waddanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada kuwada xiriirta ku baahisay muuqaal muujinaya weerar ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askar dowladda federaalka oo ku sugan deegaanka biyacadde ee gobolka shabeellada dhexe muuqaalka ayaa la daawan karaa qadar shan daqiiqo iyo sakanno ah waxaana uu ku bilaabanayaa askar ka mida mujaahidiinta oo dhowr jiho xerada ka weeraraya islamarkaana garnaylada garbaha laga rido iyo rasaas ku furaya ciidanka dowladda federaalka durbadiiba waxaa gacan ku haynta xerada la wareegaya ciidanka al-shabaab iyadoo askarta dowladda federaalka oo markii hore keeblayuurar ahaa mar welibana filanayay goorta ay dushooda ka shanqari doonto xabadda shabaabulmujaahidiin maadaama saaxiibadooda lagu feentay fariisimooyin kale oo ay ku sugnaayeen isla shabeellada dhexe ayaa goobta isaga cararay waa halka ay soomaalidu ka tidhaahdo nafi orod bay kugu ammintaayeen mid ka mid ah saraakiisha hogaaminayay dagaalkan oo wata calan uu ku xardhan yahay towxiidka ayaa ka dulqodbadaynaya difaacyada dushooda
ilaahay ayaa ku mahadsan xeeladii weyneed ee ciidamada fidhada ah ay deganaayeen ayaa soo gashay gacanta mujaahidiinta laa xaalatana walaa quwatana allahu akbar allahu akbar inta uu muuqaal ka socda ayaa waxaa kale oo indhahaagu qabanayaan saad raashiin oo ay imaaraadku gaarsiiyeen ciidankan maadaama ay qayb ka yihiin shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalka gabagabada filimka ayaa lagu dheehan karaa ciidamada mujaahidiinta oo si nabdoon u dhex maraya suuqa deegaanka biyacadde iyo gaari cabdibile oo uu ku rakiban yahay qoriga liidka diyaaradaha xabado hoobiye iyo qoryaha loo yaqaan dheshiikaha oo bilqan goobta وارقب عزي وومضي سوف أمضي سوف أمضي حق قولي فاق نبضي حق قولي فاق نبضي حق قولي فاق نبضي xeradan laga gacan maruujiyey dowladda federaalk ayaa horay ugu sugnaa ciidamada burundi oo in muddo ah halkaas ku dhibaateynayay shacabka deegaankaas weerarkan ayaa qayb ka ah dagaallo badan oo ka dhacay gobolkan kuwa oo dhammaantood lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaad la socday iyagoo u qaybsamay wax xabadda shabaabulmujaahidiin haleesha iyo kuwa ka firxada furimaha dagaalka waliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalkii awdhigle iyo duqiimo ay shishayuhu ka geysteen magaalada iyo beeraha daarusalaam maxamed sheekh cali ayaa warbixin qodobkaasi ku saabsan halkani ka soo jeedinaya waa waraysi dhinacyo kala duwan ku qotomaya oo habeenkii xalay siiyey warbaahinta tan islaamiga ah ee furqaan qofkaan ka warramayno waa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan waaliga ayaa marka ugu horeysa ka warramay weerarkii cagmarinta aha ee shan iyo tobanka bishan ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan shan iyo tobanka maarso laba kun shan iyo labaatanka aroor hore cutubyo garwaxsan hubka dagaalka noocyadiisa kala duwan dagaalkadiisa ku qaadeen xero ballaaran oo ciidamada dowladda federaalk ay saldhigteen oo ku taala degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya waaliga ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey weerarkaas natiijada wax ku oolka ah iyo khasaaraha dagaalka waaliga ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyey inay soo furteen hub aad u badan kuwaasoo ay kasoo furmaruujiyeen ciidamada iskudhafka ah ee dowladda federaalka kadib markii dagaal xoogan kula wareegeen ciidamo taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab
walaalow oo laba maalin lasoo dhaafay ayaa wuxuu ka dhacay dagaal degmada awdheyle gudaheeda meeshaas waxaa iskaga horyimi dad u dagaalamaya kelimatu laa ilaaha ila allah iyo kuwo kaloo kasoo horjeedo daaquud iyo rado iyo gaalnimo u dagaalamaya meeshaas ku dagaalamay waa dagaalkaas ayaa ka dhacay meesha alxamdulilah saddex xere cadow kulahaayeen saddexda waxayan waa la xasmiyey ilahi subana wataala waxayan walaalaha u fududay walaalo jazaakallahu khayran haddee khasaaraha kulli dagaal hadduu dhaco khasaaraha imaanayo dhimasho dhaawac inta waa imaani laakiin inta hadda la hubiyey oo cadowga gaaray waa dhimasho soddon iyo kow ah dhaawacna waa soddon iyo lix waxaa kaloo jiro dhaawacyo oo duurka ku firxaday oo meelaha laga soo bixinay iyadana waa jiraan shalay galab mid baa laga soo helay duurka soo dhaawaca kuwo kalena waa la sheegaya duurka kasoo calacalay dowladda federaalka mas-uuliyiin uu jooga qaybo ka mid a shabeellaha hoose gaar ahaan aagga udheegla ayaa sheegay in xilli subaxa bil ramadaana lagu jiro weerar afargeesood ah kusoo qaadeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab askartooda annagoo taasi ka ambaqaadayn oo ka duulayna waaliga shabeellaha hoose ayaa wax ka weydiinaya hadalka ka soo baxay dowladda federaalka waxauna uga jawaabay hadalka ka soo baxay dowladda federaalka isagoo dhoola caddaynaya waaliga sida tan
walaalow horta bil ramadaan haddii cadow ilaahi subxaana watacaala murtadiin ah ee u dagaalamayo mogtahay diin gaalo dimuqraadiyad horkacaayo diintii ilaahi subxana watacaala inay dunto u ordaayo inaa la dagaalamo wax maanicaya ma laha wax diidayna ma laha haddii cadowga ilaahi subxana watacaala mogtahay deegaanka baabi'iyey ee diinta ilahi subxana watacaala kusoo duulay iyo cadowga maanta caratuur ku ah waa lala dagaalamaa bil ramadaan iyo keyrkeeda waa lala dagaalamaa haddee dagaaladii u weynaa ee islaamkaba ramadaan ay dhici jireen oo cadowga lala dagaalami jiray muslimiinta iyo gaalada cadowga waxa weyaan way iskaga hormaan jireen bil ramadaan wax diidayana ma leh cadowgana marka maanta waa dee maanta wax ka waajibsan ma laha dadka in laga dulqaado oo mugtahay dhibkooda iyo fasaadkooda iyo diin la dagaalkooda in dadka laga horleexiyo maanta waxa weyaan shay ka waajibsan ma leh bacda aliimaani billahi sheekh cabdisamed ayaa ka hadlay cidda xilligan gacanta ku haysa degmada audheegle kadib dagaalkii weynaa ee ka dhacay magaalada sidoo kale waxaan wax ka weydiinay waxay caanka ku tahay degmada audheegle ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose jasaakallahu khayran awdheegle maanta waa xor ilaahi subxana watacaalaana ku mahadsan cadowgii mute muddo sanawaad ah haystay ummadda dhibaateyn jiray waa laga xoreeyey maanta si nadiif ah waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta oo jooga magaalada ku sugan dadkana dee mogtahay waa un meel da- goob dagaal ay noqotay xoogaa dadka waa ka kala farxadeen laakiin dadka hadday soo noqonayaan had si buuxdan hadda mujaahidiinta gacanta ugu hayso jasaakallahu khayran horta sawir guud aan rabaa inaan ka bixiyo awdheegle ninkaan aqoonin ninkii garanayaba awdheegle waxay ka tirsan tahay degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka shabeellada hoose waa degmo ka mid ah waana waxyaalaha caanka ee ku tahay waa dhul beerley ah waxay hodan ku tahay beero iyo mogta wax soo saar waxaana mara webiga shabeelle ayaa dhex mara webi magaalada caasimadda muqdisho ilaa lixdan kilomitir qiyaasta ayay u jirtaa dhinaca galbeed ayayna ka jirtaa marka waa degmo noocaas ah waxay caanka ku tahay marka waa beerahaas iyo mugta wax soo saarka maadaama webiga uu maro ayay caan ku tahay waa degmo mugta muddana cadowga u haystay dadkana waxa weyaan wax soo saarka iyo noloshoodina hoos u dhac badan ayaa ku yimi marka ilaahi subxana watacaala ku mahadsan maanta ka dulqaaday ee xoreeyey cadowgaasna jebiyey ka argoostay dadkana waxaa leenahay insha allah tacaala si nadiif ah ku dhaqanka shareecada islaamka deegaanka lagu soo celin doonaa dadkana si nabad ah amni ay ku noolaan doonaan insha allahu tacaala ilahi subxana watacaala cadowgaasna waxaa weyaan ha isii raaciyo
ugu dambeyntii sheekh cabdisamed ayaa bogaadiyey guulaha ay gaarayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalamaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe halkaas oo ciidanka dowladda federaalk lagu farasaaray khasaarooyin kala duwana lagu gaarsiiyey dhul ballaaranna dagaalyahanada al-shabaab la wareegeen waxa uu gebagabadii baaq ku qoran far waaweyn u diray ciidamada la safka shisheeyaha duulaan gardarada ku jooga dalkeena soomaaliya waxaa kaloo xusid mudan iyadana maalmahan insha allah tacaala nasrigaas oo mugta meel kasta kasoo yeeraayo oo igu horeysa shabeellada dhexe mugta nasrigii iyo guulihii ilahi subana watacaala uu dhexalsiiyey ilahi subana watacaala iyagana waxaweyaan waxaweyaan ha sugo wilaayadana insha allah tacaala ugu hambaliyanaya guushaas ay gaartay ilahi subana wataala waxaweyaan cimrigooda ha barakeeyo dadkana insha allahu tacaala ilahi subana watacaala waxaweyaan qulubtooda usoo dumo intaas insha allah taala waa dhihi lahaa waxaan kaloo dhihi lahaa cadowgan maanta mugta caratuurka u ah gaalada kabaqaadka u ah ee ku baaba-aya maalin kastaba mogtahay dana gaale ay wadaan iyo mabaadi gaale igo xaqiijinaya ku baaba-aya waxaa dhihi lahaa war diintiina usoo laabta usoo toobadkeena ilahi subana watacaala waxaweyaan ka baxa waxaa ku jirtaan ninkii mogta diintiisa usoo laabto maanta mujaahidiinta waxaweyaan hadaf uma ah xaqiiqatan waa aragteen dad badan waxaweyaan lasoo dhoweeyey oo soo dhibiyey iyo hubkooda loo lacagiyey insha allah intaasna ugu baaqi lahayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xusay in duqeymihii cadowtinimo ee diyaaradaha dagaalka ee dowladda etoobiya ka geysteen deegaanada awdheegle iyo daarusalaam ay shuhadada gaartay lix ruux iyo dhaawaca toddoba kale allaha u boogdhaye dadka u dhundoloola ama taxliiliya dagaalka ka socda dalka soomaaliya ayaa sheegaya in fuustooyinka xaariqada ama debka oo ay tuurayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda etoobiya waxay ku sifeeyeen inay ku raatirayaan guuldarooyinkii taxna ahaa ee gaaray ciidamada dowladda federaalka oo muddooyinkii lasoo dhaafay loolana adag oo ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu gaarsiiyey khasaarooyin tirabeel ah oon xaddi lahayn taasi cagsigeedana ay ugu argudayaan dadka rayidka ah ee birmageedada ah kuwaasoo ay ku faanayeen oo ay baraha bulshada soo dhigayeen madaxda dowladda federaalka inay gumaadeen saraakiil sare iyo ciidan ka tirsan al-shabaab dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay gaalo yihiin iskana difaaci doonaan sida warka uu ku faahfaahinaya cabdalla mukhtaar jiilaani tan iyo wixii ka dambeeyey markii dhalinyarada magaalada muqdisho ay gaari koyal ah ka gubeen ciidamada taraafikada ee dowladda federaalka ayaa waxaa isa soo taraya dhalinyarada ku dhiiranaysa inay iska difaacaan ciidankaas qaar ka mid ah dhalinta ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa ay askarta dowladda federaalka ku sifeeyeen inay yihiin gaalo yahuuddana ay ka liitaan islamarkaana ay iska difaaci doonaan markaan taraafikada leeyahay yuhuudda gaalada la sheegayaba ayagaa ka liito maxaa dhahday dheh saaxiib maxaa u dhahday dheh waa kuu sababeenaa niman meeshaanaa taraafika muslimnimaa sheegtaan muslimnimadooda boqolkiiba shan xataa waa ma dhihi karo gaalo waa laamigaasay taagan yihiin tubaakada iyo sigaarkay la taagan yihiin hortaadoo biyaha ku cabaa hortaadoo wax ku cunaa adigana waa sooman tahay ma ka cabsi qaba haddaa ku leeyahay ayaga macalaamidkooda sirgaalkaa oo meesha ku jira cabtooyeniyo haddoo ilaahay ka cabsahaya amiirkiisa oo qabo bil ramadaan ummadda ma hor istaagi lahen ma dhibi lahen bishaan ilaahay waa karaameey bilaha kale lamid maaha bishaan bilow ilaahay karaameey waa koo iyo tobanka bilood lasoo dhaafay waxay dheer tahay waxaan hadda iska dhahooyana maaha laamiga hadda adiga bax k b b daanay joogaan geedaha sigaarkoos cabaayaan ilaahayna kama cabsahayaan ummadna kama xishoohayaan marka annaga haddii dowladda waxaa uu baaqayna haddii ummaddaa naga qabi weysa ee soo dirta ayagaa soo diree mootadaa ku dulbootinaynaa haddii ay aheenna mootooyinkeenaa gadaheena anagani qoryaana qaadeenaa waana iska dhiciyeena nimankaan taraafika leeyahan inaa gubnaa sheegaya baabuurkooda ayagaa ina qabanaa kudhexrudeyna anaga war aniga hadda taraafika hadday iga soo horbaxda maba dhaafaayaba karfinteetaa madaxa ku sitaa oo ii jeedaa magac ilaahay wallaahi bilaa talaa waan ku dhufanaa nin taraafika ima soo hor istaagi aniga waxaan badhihi lahay baabuur taraafik haddaa aragtiin baabuurkaas ha la guba yaaba la dhaafinba horta taraafika meeltaa waayo ninka taraafikada ah ma sooma ma salaada taraafikadii waxay laga dhigay askar kuwan jooga ishaadii ceelgaabta buundada oo koolada aba ma arag aa lagu hareeyay isha iskool bulinsi iyagiyaa la soo tababaray ayagiyaa magaalada lagu soo fasaya marka nin garaama dool iyo tubaako u saara adima ku tuuga oo shan doolar daawadiis qorayga ammaankiisa wuu furan yahay ciidamada ka amar qaata xasan sheekh ayaa ah kuwa dhibaatooyin kala duwan ku haya guud ahaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan dhallinyarada ka shaqaysta mootobajaajta iyagoona u geysta dilal arxandarro ah dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku shaqaysta mootobajaajta gaashanle ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dayacan dalka hindiya cadnaan xaaji muxsin ayaa warkaasi faahfaahinaya maxamuud daahir qaam waa gaashaanle ka tirsan dowladda federaalk oo ku dhaawacmay dagaallo ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose maxamuud ayaa xabadu ka haleeshay sinta taas oo qaybo ka mid ah ay burburtay waxayna xabaduhu ka naafeeyeen neerfaha isagoo sariilayaal ah ayuu soo diray fariin quus ah waxauna ka warbixiyey xilligii la dhaawacay iyo xaaladda uu iminkan ku sugan yahay labada kun labaiy labaatankii bishii koowaad afar iyo tobankadib aan kusoo dhacay meelaha jubbooyinka ma garata muqdishoa lay keenay markaa walaalkay muqdisho markii la keenay in badan waa dhaweyd oo aan mediaha mar ka hadlay baan waxaa dhacday qolaa yidhi waan ku diraynaa oo hindiyaanu kuu diraynaa dhaqtar dibaddaan u baahday sinta oo aad ii jajabtay oo sintaan ka jajabay oo xabadihii igu dhacayna igamana bixin wixii halkan aan ugu imid iyo wixii halkaasa halkaa halkan aan ugu imid iyo wixii xagga aan kala imid baa yaa islahaan waayey markaa walaalow lacag badan oo sinta oo aad u burburtay gaashaanlahan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in daaweyntiisa iyo la tacaalidiisa ay u baahan tahay lacago fara badan uuna ku duruufaysan yahay dal aanan dalkiisa ahayn waxaa la yidhi lacag toddoba kunaa sinta lagu gelinayaa lafaha oo gees dhan maqanna laba kun iyo afar boqol baa lagu buuxin lacag kaloo waxaa jirta marka neerfaha oo meel neerfaha oo xabadaha iga jiraan meeshan gumeerka ah iyadana waxaa la yidhi lacag sideed kun uu dhaktarka neerfuhu qaadanaya marka iyadana arrimahaas oo arrimo yar culus noqday wallaahi haddee xaaladaydu haddee nin waddankiisi aan joogin oo jajaban oo haddii la yidhaahdo inuu caafimaad hele raadinayo oo inuu sii joogo meesha aan rabin oo inuu iskaga laabta rabay baan ahaa ma garata ma ahan markii ugu horreysay oo dowladda federaalka ay dayacdo askarteeda kadib markii ay kusoo dhaawacmaan furimaha hore ee dagaalka iyadoona marar badan la arkay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhiban goobaha caafimaadka kuwaasoo sheegay in loo baahnaa kolka ay caafimaadka qabeen oo keliya dowladda kenya ayaa xirtay xadkayla wadaagta soomaaliya kadib dilkii dhowaan loo geystay saraakiil ka tirsan ciidankeeda tanii wixii ka dambeeyey dilkii saraakiil ka tirsan dowladda kenya loo geystay waxay xukuumadda nairobi shaacisay inay si ku meel gaara u xirtay xadkayla wadaagta soomaaliya si gaara deegaan oo ka tirsan gobolka mandheera ay xoog koodsato dowladdaas dowladda kenya ayaa waxay horay saraakiisha looga laayay xadkeeda wadaagto soomaaliya ku eedeysay inay ka dambeeyaan ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka kadib dhacdaasi dowladda kenya ayaa ciidamo dheeraada kusoo xoojisay askarteeda ku sugan xuduudda iyaduona si ku meel gaara u xirtay xadkeela wadaagta soomaaliya si kastaba waxay midaani sababtay in hakad ku yimaadaan dhammaan isku socodka dadka ku dhaqan deegaanada ku tirsan xadka sidoo kalena waxaa goyay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee gobolka mandheera ee ay xooga ku haysato dowladda kenya halka warkan aad kala socotaan waa redio alfurqaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada labiyo tobanaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha annuur iyo alxujraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi waxaana tarjumada duruustani halkani ka soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في درسنا هذا سنتأمل في قول الله سبحانه darsigeenna kan ah waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ibnu jariir addabari raximahullah wuxuu yidhi alle wuxuu leeyahay kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyey haddii qof faasiq ah war idinkaga keeno qolo iska hubiya warka quraa'dana way isku khilaafeen sida loo akhrinaya hadalka allaah ee ah fatabayanuu quraa'da ahlulmadiina intooda badan waxay akhriyaan fatathabatuu oo xarafka ta ah quraa'da qaarkoodna waxay akhriyaan xarafka ba oo loola jeedo u kaadiya ilaa warka dhabnimadiisa aad ka ogaanaysaan oo ha ku degdegina inaad warka qaadataan tathabutkana waa sidaas oo waa in warka la iska sugo waxayna arrintaani ka mid tahay aadaabta ay tahay in dadka garaadka leh ay ku sifoobaan oo waa in haddii qof faasiq ah uu war la yimaado ay warka iska sugaan oo aanay horay uga qaadanin maxaa yeelay taasi waa halis adag oo keeni karta dembi weyn haddii warka uu qofku keeno laga soo qaado mansiladda qof run badan oo cadaalad ah waxaa taasi ka dhalanaysa in dad xaqdarro lagu laayo hantina xaqdarro lagu qaato taasina waxay keenaysaa shallayto marka waxaa waajib ah marka nin faasiq ah war keeno in la iska sugo oo warka la caddeeyo haddii caddaymo loo helo ama qaraa'intu xoojiso sidaasi warkaasi waa lagu qaadanayaa haddiise la arko been inuu yahay waa in la beeniyaa warkaas lamana qaadanayo aayadda marka waxay caddaynaysaa in qabarka qofka runta lagu yaqaano la qaadanayo qabarka qofka beenta lagu yaqaanona lagu celinayo qabarka qofka faasiqa ahna laga joogsanayo sidaan soo aragnayba marka al-imaam ibnu jariir raximahullah wuxuu caddaynayaa in warka uu saddex xaaladood leeyahay inuu noqdo qabar run ah oo runnimadiisu cad yahay kaasi waa la qaadanayaa inuu yahay qabar uu sheegay nin beenaale ah kaasina waa la diidayaa inuu yahay war uu sheegay qof faasiq ah kaasina waa laga joogsanayaa ilaa laga sugto warkaas marka waxaa lama huraan ah in warka faasiqa beenaalaha ah la iska hubiyo haddii kale waxaan ku dhacaynaa dembi iyo dhibaato sidaba uu allah subxaanahu wa tacaala yidhi إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا يبين لنا ويوحي لنا أن لا بد أن نعرف حال من ينقل الخبر.
arrintaani waxay noo caddaynaysaa inay lama huraan tahay inaan garanno qofka warka keenaya oo aan lagu kaaftoomin keliya inuu ka mid yahay muslimiinta maya waa lama huraan inaan aqoon u leenahay xaaladda qofka warkaasi keenay ma ka mid yahay kuwa runta sheega ma ka mid yahay dadka warka iska qaata oo aan hubsiimada lahayn ma ka mid yahay kuwa warka faafintiisa jecel oo aan iska hubin waa lama huraan inaan ogaanno xaalka qofka warka keenay aan isku ogaano in caaqibad xun ay leedahay in warka qofka beenaalaha ah la qaato qofka aan warka iska hubinna wuxuu ku dhacayaa dulmi iyo in cirdiga dadka uu wax gaarsiiyo si guud haddaan hubsiimo nagala helin waxaan ku dhacaynaa dembi iyo khalad sidaasi darteed alle wuxuu aayaddan noogu sheegay inaan hubsiimo yeelano dadka waxaa ku badan inay warka iyagoo aan iska hubin isla dhex maraan marka waxaa nala gudboon inaan ka digtoonaanno inaan warkaasi qaadanno annagoo aan iska hubin xitaa mararka qaar runba ha noqdee maxaa yeelay qofkaasi wuxuu dhaqan ka dhigtay inuu warka iska gudbiyo isagoo aan xaqiiqsan tusaale hebel waxaa lagu yaqaanaa wararka uu keeno inay xaqiiqo yihiin qofkaasi wax dhib ah ma lahan in warkiisa la qaato laakiin mid kale wuxuu caan ku yahay inuusan warka iska hubinin marka uu maqlaba la soo boodo kaasoo kale warkiisa waa in la iska hubiyaa oo aanay horey laga qaadan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi iska ilaaliya malaha maxaa yeelay maluhu waa sheekada ugu beenta badan dadka qaar wuxuu wax ku dhistaa falanqayn iyo taxliil oo waxa uu isku xidhayaa arrimaha qaar isagoo ka soo saaranaya xog uu ka dhiganaya inay tahay mid yaqiin ah sida inuu arkay ama maqlay oo kale markaas buu dadka ku sii dhex faafinayaa qofka noocaasi ah waa inaan war laga qaadanin warkiisana waa in la iska diidaa waxaa kaloo wanaagsan in loo naseexeeyo isaguna waa in lagu daraa liiska beenaalayaasha oo war iyo wacaal midna laga qaadanin sunan abi daa'uud raximahullaah wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam ku yidhi waxa ugu xun nin mar weliba dhaha waxaa la sheegay wuxuu kaloo nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi alle wuxuu idinla nacab yahay saddex arrin kutirikuteenta su'aala badnida iyo xoola kudheelidda qofka mu'minka ah ee runta badan marnaba dhaqankiisu ma noqonayo waxaa la yidhi oo waxaa dhaqan u ah in haddii war loo keeno uu iska hubiyo haddii uu damco inuu arrinta jirta xalliyana wuxuu warka u gudbinayaa dadka ay qusayso ee awoodi karaa inay munkarkaasi ay suuliyaan sidoo kale fahamka dadka waa uu kala duwan yahay qof ayaa warka sida uu doono u fahmaya markaas ayuu fahamkiisa dadka ku dhex faafinayaa iyadoo uu yahay faham khaldan marka qofka noocaasi ah waa in la iska sugaa warkiisa dadka qaar waxaad u leedahay aqoon wanaagsan marka war lagaaga keeno durbo waxaad fahmaysaa inaysan sidaasi ula jeedin maadaama war laguu keenay adiguna ay ku saaran tahay mas-uuliyadda ah inaad warka iska sugto waxaad u tegaysaa qofkii warka lagaaga keenay markaas baa waxaa kuu caddaanaya in warku yahay sidaad u malaysay ee qofka warka kuu keenayna uu arrinku fahmi waayey marka waxaa lama huraan ah inaan wax ku dhisanno marka wararka la gudbinayo in dadku faham ahaan ay kala duwan yihiin alla waxaan weydiisanaynaa inuu khayrkana waafajiyo uuna noogu kaalmeeyo inaan warka iska hubinno si gaara xilligan ay bateen fitanta beenaalayaasha iyo kuwa aan warka iska hubinin waxaan kaloo alla weydiisanaynaa inuuna waafajiyo waxa ay ku jirto wanaagga diinteenna iyo adduunyadeenna
غير المتحققين ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه صالح ديننا ودنيانا وآخر دعوانا أن الحمد لله تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
warkii subaxnimaysaa ka dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa